alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wاlcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ila cala اظaalimiin slى اllahu clى nabiyina muxamadi wclى alihi wصaxbih wslama tasliima kasiira baabu shuruudi الsalaa salaadu shuruudda ay leedahay ayuu baabu yahay mualifku wuxuu baabkan ku soo aroorin doonaa axaadiid ku tacalluqda ama ku saabsan shuruudda salaada qaar ka mid a sida tahaarada iyo satrul cawra oo cawrada in la asturo qiblada in la qaabilo iyo najaasada in laga fogaado waqtiga oo soo gelistiisu ay ka mid tahay shuruudda salaada qofkana inay salaadu ku waajibto u sababa in waqtigeedaa salaada la gutana shardi u ah isagana waynu soo marno kitaabu salaa ayaabuu ku bilaabay baabul adaankana waa kii ku xigsiiyey oo marka waqtigu soo galo la adimo ama lagu dhufto waxyaabo kalena baabkan shuruudu salaa u baabaysta wuu ku soo arooriyey sida arrimo ku saabsan mubdilaatu salaa salaada waxyaabaha buriye qaarkood wa can caliyi bni talqin radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llaahi rasuulka ilaahay wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama idaa fasaa axadukum midkiin marka ay neefi kaga timaado fi salaati salaada dhexdeeda falyansarif ha gadoomo oo salaadii macnii ha ka baxo walyatawada ha soo weysaysta walyucidi salaata salaadiina ha soo celiyo rawaahu waxa wariye alkhamsatu shantaa wariye afartii sunantaa asxaabu sunan iyo imaamu axmed halkaa laakiin waxaa lagu tacaqubay sheekha ibnu maajah ma soo saarin saddexdii kaluunbaa wariyey iyo axmed wa saxaxahu waxaana saxiixiyey ibnu xibbaana ibnu xibbaan ayaa saxiixiyey xadiidka haddii aynu takhriijkiisa si kooban u eegno xadiidku ibnu xibbaan haba saxiixiye sida raajixa waa xadiid daciifa weeye sanadkiisana waxaa ku jira muslim ibnu salaam alxanafi nin la odhan jiray oo ay ahlulcilmigu yidhaahdeen waa majhuululxaal sidaa awgeed xadiidku waa daciif alimaamu alalbani iyo ahlulcilmi kaleba saasay u daciifiyeen wa can caaishata caaisha waxaa laga wariyey radia allaahu canha ee qaalat annaha qaalat inay tidhi qaala rasuulu llah rasuulka ilaahay wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama man asaabahu qofka uu haleelo qay-un matag aw rucaafun ama waxa weeye rucaafka waxa loo yaqaano gorarka ah ama samboorka aw madyun ama madi falyansarif ka baxo salaada oo falyatawada ha weysaysto uma dabadeetana liyabni ha kusii bineeyo oo halkii ha ka sii wado calaa salaatihi salaadiisa wa huwa walxaal huwa isagu fii daalika arrinkaa gudihiisa laa yatakalam aanu hadlayn hadli maayo intuu soo weyse qaatun halkii salaada ha ka sii wato rawaahu bnu maajah wadacafahu axmed xadiidkan nuskhadaha kuma wada yaalee qaar buu ku yaalaa horena waynu u soo marro baabu nawaaqid alwuduu ayaynu ku soo marray asxaabu sunankana ibnu maajah ayuunbaa xadiidkan soo saaray waxaanaynu soo marray inuu ahaa xadiid daciif ah ilaa ahlulcilmiga qaarkood ay yidhahdeen way isku waafaqeen culimmadu inuu daciif yahay sababu dacfigiisana halkaasaynu ku soo caddaynay oo waxaa sanadkiisa ku jira ismaaciil ibnu cayaash ismaaciil ibnu cayaashna shaamiyiinta waxaan ahayn wuxuu ka wariye daciif buu ku yahay shaamiyiinta wixii aan ahayn wuxuu ka wariye daciif buu ku yahay kanna shaamiyiinta waxaan ahayn buu ka warinay waay macnaha haddaynu u soo noqonno xadiidkaasi hore sheegaayo waa daciif laakiin macnihiisu oo ku saabsan qofku isagoo markaa salaada ku jira haday neefi ka timaado inuu salaadii ka baxayo weysadiina ka jabayso waxa weeye waa mid saxa ahlulcilmiguna way isku waafaqsan yihiin haddii allaba kuu ron yahay neeftu ama tasanqadhala ha noqoto ama iyaanay noqone inay waxa weeyaan weysada burinayso qofkuna isagoo salaadiisii ku jirta ku jira haddii weysadiisii ay burto oy neeftaa ku burta ama waxyaabaha kale weysada jabiya salaadiisiina way buraysaa weeye waaya qofkuna isagoo salaadiisa ay burtay inuu iskaga sii jiro salaada oo uu iska dhigo sidii mid maaragtay salaad ku jiraa ma banaana waa muxaram weeyi istihzaa bay iska noqonaysaa diintii lagu dheeldheelaayo ayay u ekaanaysaa qofku haddii uu maaragtay isagoo bilaaweysaa salaaddii iskaga sii jiro marka waa inuu ka baxo salaada waa tahay xadiid kaleo abu daawuudkuu warinaayo oo imaamulalbanina aan filayo inuu saxiixin jiray ayaa waxaa ku soo arooray xeeladuu qofku samaynayo marka arrinta noocaasa ay la kulanto tusaale ahaan isagoo safka iskaga jira ayaa weysadii ka jabtay waxaa xadiidkaa ku soo arooray afka inuu isqabto afku sidaa isu qabanayaa markaa sidii qof wax ka yimaadeen oo kale ama maaragtay ayuu iska dhigayaa markaasuu dabadeetana safafkii iyo masaajidkiisaa kaga dhex baxaya markay arkaan isagoo halkaa isaya dadkuna way u banaynaya soo ma aragtid waay markaa dadkiibuu moodsiinaya laakiin hadhow haddii la idhaha markii dheed waxaa kugu dhacay de waxa weeye been sheegi maayo soo ma aragtid runta ayuu iska sheegaya wixii ku kalifay ayuu sheegaya wuu soo weyse qaadanaya xadiidku wuxuu sheegayaa walyucidi salaata salaadii ma halkii isagoo marinaayo weysadu ay kaga jabtay buu ka sii qaadaya mise salaaddii wuu ku soo wada celinayaa maya sida saxiixa ahee jumhuuru ahlilcilmina ay mareen wuu ku soo wada celinaya xadiidkani waa daciif laakiin cumuumaad kale ayay ahlulcilmigu markaa ka qaateen jumhuuru ahlilcilmi siday mareen ee saxiixa ah salaaddii waxa weeye wuu ku soo wada celinayaa waaya waxaa jira qowl markaa imaamu maalik laga xikaayooday iyo imaamu shaafici qowlkiisii qadiimka ahaa inuu salaaddii halkii kasii wadayo laakiin ahlulcilmigu waxay idhaahdeen qowlkaasi waa qowl daciifa weeye masalada xadiidkan dambe uu sheegaayo uma liyabni calaa salaatihi yani waxa weeye mar haddii xadiidku daciif yahay lama samaynayo sidaasi waa lagu soo wada celinaya salaada waayo wax kaloo dee macnaha sheegayaana may soo aroorin wacanhaa wacan caaishata can nabiyi sala allahu calayhi wasalama qaal intaynaan markaa xadiidkaa gaadhin waxa fiicnaan lahayd xaafidku halkuu labadan xadiid ee daciifkaa ka soo qaatay axaadiidta saxiixa ku taalla inuu wax ka soo arooriyaa wanaagsanaan lahayd ee sheegaysa salaaddii inay tahaaro u baahan tahay tahaaro la-aanna salaaddii aan la aqbalahayn sida xadiidkii abi hureyre laa tuqbalu salaatu man axdatha xataa yatawada lafdi kale laa tuqbalu salaatu axadikum idaa axdatha xataa yatawada iyo xadiidkii kale ibni cumar laa tuqbalu salaatun bigayri tahuur xaadiidtaa saxiixa ku soo aroortay ee ka horena saxiixaynka ku yaalla ka dambena muslimka inuu wax ka soo qaato ayaa fiicnaan lahayd waayahay sida markaa ibnu daqiiq alciid ba uu ilmaamka kitaabkiisa la idhaahdo uu sameeyey laakiin waxaa iska dhici karta inuu uga tegey alxaafid ibnu xajar axaadiidta inay yihiin kuwo la yska yaqaano oo ardaydu markaa ay garanayaan oo cinda alaba caanka ah oo uu doonay inuu axaadiid kaloo laga yaabo dadka inay ka qarsoonto qaarkood inuu ku qoro kitaabku u faa'iideeyo wa canhaa can innabiyi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yihi laa yaqbal llahu ilaahay ma aqbalo salaata xaa'idin haweeney qaangaadha salaadeed ilaahay aqbali maayo ilaa bikhimaarin foodad inay sidata mooyaane khimaarka waxaan filayaa foodadiyo ayaa soomaaliahaan ugu dhow waay waa wuxuun dumar qofka dumare ay iska saarta madaxa iyo qoortiya intaa sare waa waxay waxa weeye qofka dumare iska saarto qaala wuxuu yihi rawaahu waxa wariye alkhamsatu shantaa wariye ila nasaa-iya wasaxaxahu waxa saxiixnimo ku xukumay ibnu khusaymata caalimkii la odhan jiray xadiidkan haddii aynu usoo noqonno xagga takhriijkiisa oo kooban xoogay ahlulcilmigu way ku kala duwan yihin oo ahlulcilmi badan baa xadiidka cileeyey cilooyinka lagu soo arooriyeyna waxaa ka mida markaa inqiaac inqiaac ayaa lagu cileeyey waayahay oo sanadkiisa ayaa waxaa ku jira moxamed ibnu siriin oo caasho ka warinaya haddii allaba kuu roon yahay halkaana inqiaac baa ku jira bacdu ahlilcilmi ay yidhaahdeen si kastaba ha ahaatee jamaaco kaloo ahlulcilmiga ka midi xadiidkan way quweeyeen waxoogay cilooyinkaa lagu soo arooriyeyna way ka jawaabeen ahlulcilmiga quweeye yidhi xadiidku waa xadiis saxiix oo suganna waxaa ka mida alimaamu alalbani sidaa awgeed baa wallaahu aclam xadiidku waxaad mooddaa inay xoog badan tahay inuu sugan yahay waay xadiidku muxuu inoo sheegayaa oo uu inoo tilmaamayaa wuxuu inoo tilmaamayaa haweeneyda qaangaadhka ah inaan salaadeeda la aqbalahayn haddii aanay maaragtay madaxa iyo dee xagga sare wax ka huwanayn mare haddaanay xagga sare ka huwanayn oo tusaale ahaan qoorteeda iyo madaxeed iyo wax ka bannaan yihiin ama ay bannaan yihiin inaan salaadeeda la aqbalahayn salaatu xaa'idina waxaa looga jeedaa haweenayda qaangaadhay baa looga jeedaa mid xaydkii lahoo markaa ku sifaysan loogama jeedo waayo haweenayda xaydada ahi dee salaadba ma tukato hadday tukatana laga aqbali maayo ee waxaa looga jeedaa haweenay qaangaadhay mid xayd oo keliya ku qaangaadhayna loogama jeede waxaa looga jeedaa haweenay qaangaadhay uun ama xayda ku qaangaadha ama waxyaabaha kale ee lagu qaangaadha ha ku qaangaadhae waaya ahlulcilmiga marka aynu eegnana way ku ijmaaceen haweenayda inay waajib ku tahay marka ay tukanayso inay madaxeeda dado oo ay markaa dallad iyo foodadii wax saarto mara inay madaxeeda iyo markaa xaggaa sare ku dado taasi inay waajib ku tahay ahlulcilmigu way isla ogol yihiin sidaa awgeed baa alimaamu tirmidi xadiidka wuxuu yidhaahdaa markuu soo saaro dabadiisa waalcamalu calayhi cinda ahli lcilmi ana almar'ata ida adrakat fasallat wa shayun min shacriha makshuufun laa tajuusu salaatuha waxay ahlulcilmigu isweydiiyaan bal waxaad ka warantaa hadday haweenaydii tukato iyadoo wejigeedu uu bannaan yahay iyo labadeeda kaf inta kale way qarinaysaa laakiin wejigeeda waxay qabaan ahlulcilmigi oo ijmaacaad lagu soo raray iyadoo wejigeedu markaa uu bannaan yahay inay iska tukan karto ahlulcilmiga qaarkood waxa ay halkaa ku xidheen oy raaciyeen waa marka laga aamin yahay cid markaa ajaanibaho markaa eegeysay wax noocaas calaa kulli xaal ahlulcilmigu way isla ogol yihiin haweenaydii iyadoo wejigeedu bannaan yahay inay tukato labada kaf ka waran iyagoo bannaan ma tukan kartaa jumhuuru ahlilcilmi waxay leeyihiin haayo way tukan kartaa bacdi ahlilcilmiga ka mida ayaa laga soo raray waxa weeye waa sida saxiixa ah madhabka xanaabilada dhexdooda saxiixa waa sida ka ahe haweenaydu inaanay markaa markay salaada ku jirto macaalkafafka muujin karin ee ay tahay inay macaalkafafka qariso isku soo duuduubo sida raajixa ah labadaa kaf iyo wejiga iyagoo bannaan way iska tukan kartaa laakiin jidhka inta kale way asturaysaa haweenaydu qaala wuxuu yihi wacan jaabirin radia allahu canhu ana nabiya sala allahu calayhi wasalama qaala lahu wuxuu ku yidhi jaabir in kaana thawbu hadday maradu tahay waasican mid ballaadhan faltaxif bihi ku jeeni qaaro oo waxa weeye iltixaafka waxa loo yaqaano la kaalay yacnii fi salaati salaada dhexdeeda iltixaafkii lafdiga dambaa fasiraya walimuslimin muslig buu u sugnaaday fakhaalif isweydaari bayna arafayhi labadiisa araf isweydaari marka iltixaafkii lafdigaa dambaa kuu fasiraya iltixaafka sida loo samaynayo waa in labada darafee marada la isweydaariyo wa in kaana dayiqan haddii maradu uu yahay mid cidhiidh yeela fatazir bihi gunto oo xagga hoose uun ka fuur yeel muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay walahumaa waxa uu sugnaaday bukhaari iyo muslim min xadiidi abi hurayrata xadiidka abi hurayre isagoo ka mida radiallahu isagoo ah radia allahu canhu e laa yusallii ma tukanaayo macnihi aanu tukanin axadukum midkiin fi thawbi lwaaxidi marada keliya iyaanu ku tukanin laysa calaa caatiqihi iyadoo degtiisa aanu ku sugnayn minhu marada xaggeeda shayun waxba aanay kaga sugnayn waayahay xadiidtan ikhwaani ku taalla saxiixaynku waxay markaa ka warramaysaa qofku marka uu tukanayo imise maruu xidhanayaa guud ahaan xadiidkaa hore ee haweenayda ku saabsanaa iyo kan iyo ka soo socdaaba satrul cawra salaada shuruuddeeda waxaa ka mid a cawrada in la asturo laakiin dee cawradii baa kala duduwan oo haweenayda cawradeedii waxa weeye waa in ninka cawradiisi waa in marka xadiidka hore wuxuu inoo tilmaamayaa hadduu qofku haysta maro weyn oo u qaybsamaysa inuu hoostana ka xidho dushana ka xidho waxa weeye hoostana wuu ka xidhanaya dushana wuu ka xidhanaya oo tusaale ahaan xagga hoose marka uu iskaga adkeeyo ayaa labadeeda daraf darafka xagga midigtana degtaa bidixduu saa u saaraya darafka xagga bidixdana degtaa midigtuu saa u saaraya saasuu isu weydaarinaya xaggaa hoosena waxa weeye dhabarkiisa iyo xaggaana maradii way ku foorarsanaysaa way gaadhaysa marka wuxuu noqonayaa qof xagga hoosena maradii ka guntisan xaggan sarena ka xidhanoo laabtiisa ay qarsoon tahay labadiisa dagood waxa weye maraday ay saaran tahay xaggaa dhabarka qudhiisana qaybtii waxa weeye uu dee sidaa halkaa uga dejiyey ay hoos ugu laalaado markaa maradii waxay noqonaysaa mid xagga hoose iyo xagga sareba hee asturtay hadduu qofku maro weyn oo waasica haysta sidaa ha idhaahdo hadday maradii cidhiidhi noqoto ka war oonay wada deeq ahayn xagga sare iyo xagga hoose xagga hoosunbuu markaa ka fuuriyeelaya waayo cawrada dhabtaahi waa ragga marka la eego waa maa bayna sura ila rukba waa inta udhaxaysa xundhurta iyo waxa weeyaan markaa jilibka intaasuu ka fuuriyeelayaa sidaasaa xadiidka hore sheegaya xadiidka dambena wuxuu sheegayaa qofku maro keliya iyaanu ku tukanin iyada oo waxa weeyaan degtiisani ay bannaan tahay iyadoo degtiisu ay bannaan tahay oo waxba markaa wax mara ah aanu saarin waay masalada haddaba xadiidkaasi ka warramaayo ahlulcilmiga qaar ka mida ayaa qabsaday oo waxay idhaahdeen qofku markuu salaada tukanaayo waajib bay ku tahay hadduu helaayo inuu waxa weeye degtiisa maro saaro oo marada waxa weeye labada degood uu gaadhsiiyo waayahay inuu ku wada qaryaano shardi maaha wax ka mida marada waa inuu gaadhsiiyo bay idhahdeen waxaanay idhaahdeen laa yusallii hadda waa nafyo ya-dii baa dee meesha ku taalla laadu waa naafiya laakiin nafyigani macnii waxa weeyaan waxaa looga jeedaa bimacna nahyi oo macnuu waxa weye laa yusalli yaanu ku tukan a waa nahyu yaqtadii ataxriim marka waxa muxaram ah inuu qofku iyada oo labadiisaa degood ay iska bannaan yihiin inuu tukada ayaa muxaramaba macnuu noqonaya bay idhahdeen sidaa awgeed baa waxaa ka soo baxaysa inay waajib tahay in wax la saaro waaye jamaaca ahlulcilmiga ka mida ayaa sidaa ku tegey mucaasiriintana alcalaama cabdilcasiis ibnu baaz calayhi raxmat ullah waa sida uu rajaxayo bacdi kale oo ahlulcilmiga ka midi waa qowlka jumhuurka ahlulcilmiga loo nisbeeye waxay leeyihiin maya eh in haddii allaba kuu roon yahay degta wax la saaraa waa sunna un waajib ma aha a oo ay fiican tahay qofku waxa weeye inuu hadduu helaayo haddii allaba kuu roon yahay degihiisa marada gaadhsiiyo laakiin waajib maaha bay yidhaahdeen waxaana u daliila bay yidhaahdeen axaadiidta sheegaysa in maro keliya lagu tukado oo rasuulka sala allahu calayhi wasalama qudhiisa ayaaba la weydiiyey maro keliya ma lagu tukan karaa qaala awa kullukum yajidu thawbayn oo dhammaantiin ma laba maraa wada helaysaan baa rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam waay jaabir ibnu cabdillaahina maro keliyu ku tukaday waxaanuu yihi rasuulkaoo ku tukanaya ayaan arkay maro keliya markaa si axaadiidta loo jamciyo waxay idhaahdeen way bannaan tahay iyadoo qofka degtiisani ay iska bannaan tahay inuu tukado laakiin waxa fiican oo mustaxab ahoo wanaagsan haddii allaba kuu roon yahay inuu marada halkaa saaro waay qowlkaa jumhuurkuna waa qowl calaa kulli xaal qawiya weeye marka la ysku soo duuduubo walaalayaal qofku marka uu helaayo waa inuu ku dadaalo inuu waxa weeye maryo fiican ku tukado ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku horjoogsado ilaahay baa yidhi subxaanahu wa tacaala khuduu ziinatakum cinda kulli masjid ay cinda kulli salaa quruxdiina qaata aayadda ahlulcilmiga qaarkood waxay ka daliishadeen inaanay cawradan markaa salaada baabka salaada la sheegaya ahayn cawradan ahlulcilmigu marka kale ay sheegaan uun inaanay ahayn soo ma aragti ee qadar ka zaa'ida ay tahay ya oo ay la socoto maca ilaa garbihii iyo degihii in la qariyo waaya sidaa awgeed baa waktiyada kulaylaha dadka qaar baa garanfiino ku tukada ya garanfiino yar bay ku tukadaan iyagoo xagga sare garanfiino yar ku xidhan dee garanfiinuhu garbaha ma qariyo saynu dhaqaan soo maaha ee laba xadhig yar baa halkaa maraya dee xadhiggaana mara laguma sheegi karo soo maaha sidaa awgeed xadiidkaasuu soo gudagelayaa qofka ku tukada garanfiinahaas laa yusallii axadukum fi thawbi lwaaxidi laysa calaa caatiqihi minhu shay waa nafyu yuraadu bihi nahyu oo riwaayad kale oo aan saxiixaynka ku jirin baabay ku soo aroortay laa yusalli iyo iyadoo laiyada la jaraayo waayahay cala nahyi qaala wuxuu ihi wacan ummi salamata radia allahu canha anaha sa'alat nabiya nabigay weydiisay sala allahu calayhi wasalama atusallii ma ku tukanaysaa almar'atu haweenaydu fii dircin dirac ma ku tukanaysaa dircigu waxa weeye haweenayda wuxuu yahay waa sida markaa toobka oo kale toob in la yidhaahdo oo kale ayaa ugu dhow iyo wa khimaarin khimaar maro adag oo ay dusha iska saarta madaxiyo ku qariso qoorta iyo xaggaa sare bikayri isaarin iyada oo aan haddii allaba kuu roon yahay hoosta waxba ka xidhnayn oo googarad iyo surwaal iyo wax la mida aan hoosta ka xidhnayn qaala wuxuu idhi idaa kaana dircu dircu hadduu yahay saabiqan mid waasica oo yuqadii daboolaya duhuura qadamayhaa labadeeda waxa weeye lugoo dushooda qarinaaya way ku tukan kartaa akhrajahu abuu daawuuda baa wariyey wasaxaxa ala'immatu imaamyaalkuna waxay saxiix ka dhigeen waqfahu mowquufnimadiis xadiidkan haddii aynu eegno takhriijkiisa xadiidku waa daciif weeye waa daciif xadiidku weeye waaya sababu dacfigiisuna waxa uu noqonayaa waxaa sanadkiisa ku jira nin la yidhaahdo cabduraxmaan ibnu cabdillaahi ibnu diinaar waayahay markaa cabduraxmaankaasi ku jira cabduraxmaan ibnu cabdillaahi ibnu dinaar ee ka warinaayo moxamed ibnu zayd oo moxamed ibnu zaydkaasina hooyadii uu kasii warinaayo hooyadiina umu salama ay kasii warinayso cabdiraxmaankaasi waa daciif daciif ha ahaadee culimmada xufaadda ah ee kale waxay markaa xadiidka u soo wariyeen isagoo mawquuf ku ah calaa ummi salama radia allaahu canha oo macnihii umu salama hadalkeediiyaho rasuulka aan loo rafcin sala allahu calayhi wasalam taasaana xoog badan ha yeeshe eh ee mawquufnimo xataa xadiidku kuma asixin waayo ninkaa moxamed ibnu zayd la yidhaahdaa hooyadii buu ka warinayaa hooyadiina waa majhuul oo la garan maayo waxay tahay aa lama garanayo sidaa awgeed baa xadiidku waa daciifun marfuucan wa mawquufan marfuucnimo iyo mawquufnimaba waa kuu daciif xadiidku wa saxaxa la'imatu waqfahuna xaafidku ugama jeedo markuu mawquufka yahay bay culimmadu saxiixa ka dhigan uma jeedo ee wuxuu u jeedaa isagoo markaa mawquufana wuu soo arooray isagoo marfuucana wuu soo arooray ka mawquufka ah baa ka xoog badan bay yidhahdeen culimmadu ka marfuuca ah saasuu ka wadaa ee way saxiixiyeen ugama jeedo soo ma aragtid waxaad mooddaa subulu salaamka inuu markaa u fahmay ama uu maaragtay u sharaxaayo inay culimmadu markaa isagoo mawquufa saxiixiyeen dabadeeta wuxuu odhanayaa mawquuf ba haadee lahu xukmu rafci hadal caynkaas oo kalea buu cabiraya waayahay xadiidku haddaynu u soo noqonno masaladuu sheegaayo haweenaydu maxay marada ku tukanaysaa maryaah inteebay ku tukanaysaa xadiidku waa daciif weeye ha yeeshe eh haweenaydu waxa weeyaan mara ay xaggaa sare saarta iyo mara ay hoosta ka xidhato oo jidhkeeda wada qarinaysa haddii ay qaadato way iskaga tukan kartaa aathaar baana jirta fara badan oo ku soo aroortay inay haweenka qaarkood waxa weeye laba mara ku tukanayeen ama ku tukan jireen hadday labadaa mara kasii badiso oo ay haddii a laba kuu roon yahay madaxa iyo xaggaa wax ku xidho oo ay toobkaasi xidhato oo ay haddii a laba kuu roon yahay hoosta googarad iyo surwaal iyo wax ka xidhato oy dushana xijaabkeedii ama jilbaabkeedii kasii xidhatana kasii akmalsan oo kasii dhammaystiran weeye waa tahay qaala wuxuu yidhi wa can caamir bni rabiicata radia allaahu canhu waxaa saxaabigaa laga wariyey qaala inuu yidhi kunnaa maca anabiyi sala allahu calayhi wasalam saxaabigani waxaa la odhan jiray caamir ibnu rabiica ibnu malik alcanzi baa la odhan jiray waxay ahlulcilmigu soo guuriyaan qiso macaan oo saxaabigaasi ku saabsan waxaa la yidhi habeenadii haddii a laba kuu roon yahay cuhmaan ibnu cafaan radia allaahu canhu khaliifkii muslimiinta ee saddexaad habeenadii dadkii fitmowalayaasha ahaa ee dilaya ay gaadhka ka qabteen ee haddii a laba kuu roon yahay ay durayeen ayuu salaatuleyl u kacay saxaabigaasi baa la yidhi dabadeeta markuu tukaday ayuu yaro jiibsaday riyaa loogu yimi oo wuu riyooday waxaa lagu yidhi qum fas'al illaaha an yuciidaka min alfitna allatii acaada minha saalixa cibaadi istaagoo ilaahay waxaad weydiisataa inuu kaa badbaadiyo fitnada uu ka badbaadiyo addoomihiisii wanaagsanaa ee saalixiinta ahaa dabadeeta wuu kacay wuu ducaystay markiiba wuu xanuunsaday dibba gurigii ugama soo bixin isagoo caafimaad qaba ee isla wakhtigii wakhti ku dhowba wuu geeriyooday sidaana waxa sheegay inaanuu dhalay oo la odhan jiray cabdillaahi bnu caamir ibnu rabiica waaya qaala wuxuu yihi wa can caamir ibni rabiicata radia allaahu canhu qaala kunaa maca nabiy nebiga la jirkiisaanu ahayn sala allahu calayhi wasalama fii leylatin habeen dhexdii habeenkaasoo mudlimatin gudco madargooye ah fa ashkalat calaynaa waxaa naga ishkaal gashay alqiblatu qibladii baa naga ishkaal gashay dhinaca ay tahay waaya marka had iyo jeer habeenkii iyo marka qofku asqoobe iyo marka cirka daruurta ku xidhanta iyo xaaladaa jira qofka qibladu dhinacay ahaydi ka qasmi karo fa sallaynaa waanu tukannay oo macnii ijtihaad baanu ku tukannay falamaa talacat ishamsu cadceeddu markay soo baxday idaa naxnu waaba annagoo sallaynaa u tukannay ilaa hayri lqiblati qiblada meelaan ahayn meelaan qiblada ahayn marka halkaa lafdigaa waxaad mooddaa daahirkiisu inuu yahay inay dhan u wada tukadeen laakiin waxaa ku soo arooray lafdiga xadiidka fasallaa kullu rajulin mina calaa xiyaalihi nin waliba dhankii ay la noqotay buu isaga jeedsaday markaa wax dhici karta dhammaantood inaanay qibladii waafaqinin in waliba dhan kale uu u jeedsaday fanasalat waxaa soo degtay fa aynamaa tuwallu meel kastoo aada u jeedsataanba fahamma halkaa waxaa ahaaday wejhullah ay jihatullahi ilaahay jihadiisa waa jiha ilaahay ama fa aynamaa meel kastoo tuwallu u jeedsataan fahamma halkaa waxaa ahaaday wejhullahi ilaahay wejigiisa sharafta leh oo dhinac kastoo qofku uu salaaddii ula jeedsaday ilaahay waa soo qaabilayaa qofka tukanaya akhrajahu tirmidiyu tirmidi baa soo saaray wadacafahu waanu daciifiyey xadiidkan haddaynu xagga ku horeyno takhriijkiisa waa xadiid daciifun jidda ah sanadkiisana waxaa ku jira nin la yidhaahdo ashcah ibnu saciid asammaan ashcath ibnu saciid asammaan ninkaasi waa matruuk bay ahlulcilmigu yidhaahdeen caasim ibnu cubaydillaahina wuu ku jiraa isna waa daciif weeye waayah waxaa jirta markaa mutaabaco soo aroortay oo lagu raacay ashcath xadiidka lagu raacay waxaa ku raacay ninka la yidhaahdo cumar ibnu qays almulaqab bisandal nin markaa la odhan jiray cumar ibnu qays oo lagu naanaysi jiray sandal ayaa ku raacay ninkaasina isna waa matruuk oo mutaabacadiisa ama taageeradiisu waxba tari mayso waxaa markaa ahlulcilmigu ay soo guurinayaan kitaabka qaar sharaxay iyo qaar taxqiijiyeyba alimaamu alalbani caalimkii weynaa muxadidka ahaa casrigan inay halkaasi ka qarsoontay oo addiyaa laba kuu roon yahay musnadka imaamu axmed a ayaa waxa ku dhacay tasxiif baa ku dhacay oo halkuu ninkan magaciisu ka yahay cumar ibnu qays oo sandal la odhan jiray baa waxa ku dhacay camar camar baa ku dhacay dabadeetana wuxuu moodaa alimaamu alalbani inuu yahay camar ibnu qays almulaa'i ninkaasina waa nin hiqa ah magarat dabadeetana xadiidka waxa weeye uu ku xoojiyey laakiin ninkaasi waa kaa isna waa matruuk mutaabacadiisu waxba tari mayso xadiidka shawaahid kalena wuu leeyahay waxbaa ka mid ah xadiid jaabir ibnu cabdilaahi uu warinaayo daara qudni soo saaray isaguna waa shadiidu dacfi weeye markaa calaa kulli xaal waxba ku asixi maayaan halkaa haddaynu u soo noqonno masalada xadiidku sheegayo waxay ku saabsan tahay qiblada ayay ku saabsan tahay istiqbaalu lqibla sideedaba waa shardun min shuruudi salaa shuruuda salaada mid ka mida weeye qofkuna waxa weeye hadduu ogaan qiblada uga jeedsado dee salaadi waxa weeye u asixi mayso wixii laga soo reebay un maahaane waxa markaa loo baahan yahay qofku haddii tusaale ahaan uu jihada qiblada garan waayo ama ay ka ishkaal gasho maxaa laga doonayaa waa inuu ijtihaado oo calaamada iyo xidiga hadduu heli kara iyo markaa mixraab heliyaa iyo cid weydiiya iyo adigu waa inuu ku ijtihaado inuu ogaado dhankay qibladu ka xigto haddii markaa uu ku ijtihaado oo dabadeetana meelaan qibladii ahayn uu tukado xaggaasuu tukaday tusaale ahaan ama xagga ama dhankaa dabadeetana hadhow ay caddaato meelaan qibladiiba ahayn inuu tukaday jumhuuru ahlilcilmi siday qabaan salaadiisaasi waa saxiix soona celin maayo weliba walaa icaadata calayh ma fahamte waayo markii uu dee qibladii ay ka ishkaal gashay wuu dadaalay wuu ijtihaaday wixii uu awoodayay buu sameeyey soo maha ilaahayna wuxuu ihi fataquu llaha ma staactum ilaahay ka cabsada inta aa kartaan waayahay markaa sidaasi iyada a ayuu samaynaya aayaddan qur-aankaana sababu nusuulkani ma asixin laakiin sababu nusuul kaloo muslimyo ay wariyeen oo asaxay baa jira waad u raajici doonta fa aynamaa tuwalluu fahama wajhullahi dan maxaa looga jeedaa salafka qaarkood wajhullaahi ay qiblatullaahi bay ku fasiraan ama jihatullah waaye waxaana marka ay leeyihiin waa waxa ayadda marka ay tilmaamaysaa xaaladaha xaaladaha macruufka ah ee xadiidka qaarkood aynu ku gaadhi doonno ee loo ogol yahay qofku inaanu qiblada u jeedsan xaaladahaasay aayadda ku saabsan tahay xaaladaha maxaa ka mid a waxaa ka mid a qofkii sunnaysanayey ee haddii allaba kuu ronyo daabadda korsanaa waynu arki doonaa waxaa kaloo ka mid a qofkii dagaalka ku jiray ee haddii allaba kuu roon yahay dee sidaa laysu jafaye dagaalku socday eenay suuragal u noqon ahayn inuu xaggaa qiblada intuu tukado sidaa salaadii ku dhammaysto ya maxaa kaloo ka mid a kan baa ka mida ijtihaadee qibladii garan waaye dabadeetana ijtihaaday soo ma aragtid saddexda suuraba waxay soo gudagelayaan ama u daliila fa aynamaa tuwalluu fahama wajhullah sidaasoo kale qofkii awoodi waayey inuu xagga qiblada u jeedsado ya oo salaada ula jeedsado tusaale ahaan marad iyo wax la mida dee darteed u awoodi waayey isaguna waxa weeyaan markaa uu soo gudagelaya waayahay aayaddu aayaadka sifaatka miyay ka mid tahay mise ka mid maaha waxaynu masaladaa kaga waranay alcaqiidatu alwaasitiya qaala wuxuu yihi wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama maa bayna almashriqi waalmagribi qiblatun inta u dhaxaysa xagga bariga iyo xagga galbeedka qiblatun qibla ayaa markaa ku sugan a rawaahu tirmidiyu tirmidi baa wariye wa qawaahu wuu quweeye oo wuu xoojiyey albukhaariyu imaamu lbukhaari wuu xoojiyey a waa tahay xadiidkan haddii allaba kuu roon yahay sixadiisa layskuma waafaqsana bacdu ahlilcilmi xadiidka way ka hadleen qaar kalena way quweeyeen xadiidkuna sida saxiixa ah waa xadiid sugan weeye ah waa xadiid sugan oo haddii allaba kuu roon yahay markaa saxiixa weeye laba cilaa lagu soo arooriyaa labadaba waa laga jawaabaa ahlulcilmiga saxiixiyeyna waxaaba ka mid ah alimaamu alalbani xadiidku macnaha uu tilmaamayaana wuxuu yahay in haddii allaba kuu roon yahay jihadaasi u dhaxaysa bariga iyo galbeedka qibladii ay tahay oo qibla ku sugan tahay oo waxay ahlulcilmigu yidhaahdeen istiqbaalu lqibla marka laga warramaayo qofku hadduu caynulqibla arkaayo qiblada qudheedii hadduu arkaayo ama ay u muuqato waxa waajibku ah qudheeda inuu qaabilo soo ma aragtid oo isagoo qibladii arkayo halkaa uga muuqato yaa oo kacbadii u bidhaamayso inuu dhankaa ka mara ama dhankaa isaga sii jeedsada dee uma banaana lakiin haddaanu arkayn ka waran uu ka durugsanya meeshii sidee noo kala de iyo wixii naga sii shisheeya dee jihaduu qaabilayaa marka soo ma aragtid jihadii buu qaabilaya haddii uu markaa ku beegmo oo uu toos ugu beegmo halkay ahayd kacbadii iyo hadduu xaggan ka yaro maruu xaggan uga yar leexdo xagga waqooyi galbeed iyo hadduu xaggan uga yaro leexdo xagga waxa weeye waqooyi bari intaba mar hadduu jihadeedii qaabila ilan uma muuqato eh sax bay noqonaysaa way ka gudaysaa soo ma aragtid taasina walaalayaal waxay tilmaamaysaa taysiirka iyo fudaydka sharciga sida ilaahay subxaana wa tacaala ay noogu fududeeyey waayo iyagoo dadku kaba fogfog ama ka durugsan haddii la yidhaha qudheeda qaabila dee xaraj iyo dhib bay ku noqon lahayd soo ma aragtid masale kale waxay tahay oo muhiima xadiidkani maa bayna almashriqi waalmagribi qibla baa rasuulku yihi sala allahu calayhi wasalam inta bari iyo galbeed ka dhaxaysa qibla ah cidda markaa uu rasuulku la hadlaayo kolkaa waxay ahaayeen reer madiina reer madiinina iyo ciddii xaggaa kasii xigtaana xagganay usoo tukadaan iyagu soo inagu xaggaa uma tukanayno iyagu waxay usoo tukadaan xaggaa junuubka ama koonfurtay usoo tukanayaan markaa nisbadooda iyaga kolka la eego sidaa markay usoo tukanayaan xaggaa koonfurta galbeed oo kaas iyo bari oo kaasa intaa u dhaxaysa qibla ah xaggaa waa inay usoo jeedsadaan waxaa la mid noqonaya dadka qibladii waxa weeye xagga koonfurta ka xiga sideenoo kale ee waqooyi ugu jeedsanaya oo marka aynu waqooyi u jeedsanayna qibladii waqooyi inaga xigtana inta udhaxaysa bari iyo galbeed inta udhaxaysa qibla ah soo ma aragtid marka xadiidkani waxa weeye wuxuu ku saabsan yahay dadka xaggaa usoo jeedsanaya iyo kuwa xaggaa u jeedsanaya laakiin dadka u jeedsanaya tusaale ahaan bari ee qibladiiba ay bari ka xigto iyo kuwa galbeed u jeedsanaya ee qibladiiba ay galbeed ka xigto ilaan way jiraan soo maaha iyagana nisbadooda waxa qiblo noqonaysa inta udhaxaysa waqooyi iyo koonfur inta udhaxaysa ayaa he ayaa iyagana qiblo unoqonaysa oo xagga galbeed qofka ka xigtaa jihadaasunbuu dee ujeedsanaya kay bari ka xigtaana jihadaasunbuu hee qaabilaya oo nisbadiisa koonfur iyo waqooyi inta udhaxaysa ayaa waa maxay ayaa qiblo u ah waayahay wacan caamir bni rabiicata radia allahu canhu qaala wuxuu yihi ra'aytu waxaan arkay rasuul allahi rasuulka ilaahay baan arkay sala allahu calayhi wasalama yusallii xaaluu ku tukanaayo calaa raaxilatihi gaadiidkiisa dusheeda xaaluu ku tukanaayo xaysu meeloo tawajahat bihi ay ula jihaysata muttafaqun calayh isagoo ku dul tukanayo gaadiidkiisa oo hal alla halkay ula kicitinto isaga jeeda ayaan arkay buu yihi zaada albukhaariyu bukhaari wuxuu ziyaadiyey yuumiu wuu ishaaraayey bira'sihi madaxiisa ayuu ku ishaarayy walam yakun mana ahayn rasuulku yasnacuhu ficilkaa mid sameeyo raaxilada in lagu dul tukado iyadoo qiblada aan loo jeedin filmaktuubati salaada faralka ah salaada faralka ah sidaa ma samayn jirin weli abi daawuud abi daawuud buu u sugnaaday min xadiidi anasin isagoo kaana wuxuu rasuulku ahaa idaa saafara markuu safro oo fa araada uu doono an yatatawaca inuu sunnaysto istaqbala wuxuu qaabilsiin jiray binaaqatihi hashiisa alqiblata qiblada fakabara wuu takbiiranayay uma dabadeetana salla wuu tukanayo xaysu kaana meeloo u ahaada ayuu u tukanayo wejhu rikaabihi wejiga rikaa rakuubkiisu neefkuu saaran yahay halkuu ula jeedo isagoo isaga jeeda isaguna ayuu iska tukanayo weeye wa isnaaduhu xasanun xadiidkan dambe sanadkiisuna waxa weeye waa xasan xadiidkaa hore waaba saxiixaynkae kan dambe takhriijkiisa haddaynu eegno waa xasan waxaana taxsiiniyey xaafidku sidaa aad aragto wuu taxsiiniyey waxaa kaloo taxsiiniye alimaamu lmundiri iyo alimaamu nawowi ibnulmunaqinna isagu waabuu saxiixiyey ibnu sakanna inuu saxiixiyey buu ka soo raray waa tahay marka xadiidkan dambena isaguna wuu sugan yahay labada xadiidba ikhwaani waxay inoo sheegayaan inay bannaan tahay gaadiidka in lagu dul sunnaysto isla markaa iyadoo aan qiblada loo jeedin sidaynu hadalkeennii hore ama sharaxeennii hore ku jirtayna waa xaaladaha la ogol yahay qiblada in laga jeedsado markuu qofku adyaalaba kuu ron yahay daabadiisa iskala socday gaar ahaan uu iska musaafirka yahay ee uu doono inuu tukado salaad waxa weeye sunno ah muxuu samaynayaa wuxuu samaynayaa marka hashiisaasuu iskaga dul tukanaya ama gaadiidkiisa a waajibna kuma aha inuu qiblada qaabila salaadaasina sida riwaayadda bukhaarigu sheegaysa waa faralka mooye waa sunnihii oo faralkii isaga lagu dul tukan maayo daabadda inta laga degaasaani loo tukanaya waayo dee sunnaha faralku wuu ka adag yahay waa mide waa talabaade waktiga faralkuna had iyo jeer waa wax iska kooban markaa daabadda jooji oo xidho gaadhiga jooji dabadeetana faralka gudo markaa sii daaweeyey waa tahay taasi waa taa xadiidka dambe waxa uu sheegayaa marka hore rasuulku sala allahu calayhi wasalama salaada uu daabadda ku dul sunnaysanayo gelayo xagga qibladu marka hore u jeedsan jiray u jeedinayay markaasuu salaada xidhanayay markaasuu sii daynayay arrinta noocaasa ka waran ahlulcilmiga qaar baa yidhi sidaa in la sameeyaa oo marka waxa weeye loo jeedsanayo marka lagu dul sunnaysanayo daabadda marka hore in xagga qiblada loo jeediyo sidaa salaada lagu xidhaa sunnaha ah waa waajib culimada qaar baa yidhi iyagoo xadiidkaa qabsaday ha yeeshee sida saxiixa arrintaasi markaa waa sunna un weeye ha arrintaasi waa sunna un waana sida jumhuuru ahlilcilmi ay qabaan waana riwaayatun can ilimaami axmed weliba waxaana ahlulcilmigu markaa u deliishadeen axaadiis kale ayaa jirta oo dhowra oo wada saxiixa oo ka warramaysa in lagu dul sunnaysto daabadda oo aan sheegahayn in xaggaa marka hore loola jeedsado takbiiratulixraamka axaadiis caynkaasaa jirta sidaa awgeed arrintaasi waa sunna uuna waajib maaha bay ahlucilmiga badidoodu qabaan riwaayadda bukhaari waxaa kaloo inoo faa'iidaysay yuumiu bira'sihi madaxiisa ayuu ku ishaarayay haa markaa ishaaradaasi waa lirukuuci wasujuud waxaa la ishaarayaa waa rukuucdii iyo sujuuddii in la kala hoosaysiinayana ama sida loola kala imanayana may caddaynin riwaayaddani laakiin xadiid kalaa caddeeyey oo haddii allaba kuu roon yahay xasan oo jaabir ibnu cabdillaahi wariyey radia allahu canhu qaala bacahani nabiyu sala allahu calayhi wasalama fii xaajatin faji'tuhu wahuwa yusalli calaa raaxilatihi naxwa almashriq wasujuudu akhfadu min alrukuuc wuxuu markaa xadiidkaasi tilmaamayaa wuu sugan yahay in haddii allaba kuu roon yahay rukuucda iyo sujuudda labadaba markuu ishaarayo uu kala hoosaysiinayo rasuulku sala allahu calayhi wasalam oo ishaarada sujuudda uu hee sii hoosaysiinayey ayuu xadiidkaasina tilmaamayaa sidaynu soo sheegnay faralka lagu tukan maayo iyada markaa lagu dul tukan maayo neefka wa can abi saciidin radia allahu canhu can inabiyi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yihi alardu dhulku kulluhaa dhammaanteed masjidun masjid weeye ila almaqbarata xabaalaha iyo walxamaama xamaamka mooyaane rawaahu tirmidiyu tirmidi baa wariye walahu cilatun cilaanu leeyahay xadiidku sida raajixa ah waa xadiid waxa weeye saxiix ah alimaamu alalbaniyu iyo kayrkiina way saxiixiyeen waa tahay ciladaa uu sheekhu sheegayana waxa loo wariyey isagoo mawsuulah iyo isagoo haddii alaba kuu roon yahay mursala ayaa labadaba loo wariyey marka culimada qaar baa cileeyey oo yidhi mawsuulka cileeyey oo yidhi maya mursalka ayaa xoog badan laakiin waxaad moodaa inay saxiix tahay wallahu aclam inuu xadiidku isagoo mawsuul iyo isagoo mursala labada wejiba uu ku asaxay labadabana ahlulcilmi baa ku wariyey aan waxa weeye mid ahayn oo ka badan oo hiqaad ah sidaa awgeed in xadiid kala daciifiyo ma aha oo sidaa la ysugu cileeyo waa in la saxiixiyo waay xadiidkuna wuxuu inoo tilmaamayaa laba meelood oon lagu tukanahayn waa xabaalaha iyo xamaamka weeye waayah marka waxaa laga soo reebayaa cumuumkii ku sugnaa xadiidkaynu soo maray jucilat liya alardu masjidan wa tahuuran dhulka waxaa layga dhigay meelaan ku sujuudo macni meelaan ku tukada iyo he meelaan ku dahaaro qaato xadiidkaas wuxuu faa'iideynaya dhulkao dhan in lagu tukan karo soo ma cumuumkaa waxaa laga soo reebayaa in wixii deliil ku asaxo ayuunbaa laga soo reebaya waxyaabaha adiladu ku asaxday maxaa ka mid ah xabaalihii laguma tukan karo sababta aan loogu tukanaynina waxa ahlulcilmigu yidhaahdeen waxa weeye waa sadan lidariica waxaa la awdayaa maxay haddii allaba kuu roon yahay waddadii shirkiga loo mari lahaa haddii salaadaha loola jeedsado xabaalaha ama lagu dhex tukado waxaa dhici karta in lagu xadgudbo xabaalihii inta badanna shirkiga iyo xaqa ilaahay oo lala ambadaa dadka wuxuu kaga yimaadaa xabaalaha weliba gaar ahaan xabaalaha saalixiinta sida dadku markaa ay u weyneynayaan ay ugu dulmeeraysanayaan ayaa dhici karta kolka dambe dadka qaarkood inay kusii xadgudbaan oo ay caabudaanba dadka aasan ama ay baryaan ama ay isku xoqaan oo ay ka barakaystaan gurmad iyo gargaar weydiistaan wahaakada sidaa awgeed baa waddadaa iyadoo la xidhayaa la diideyba xabaashii loola jeedsan maayo oo macni waxa weeye iyadoo xagga qiblada kaa xigta ula jeedsan maysid salaada hadday agtaada tahayna dhinacay doontaha kaa xigtee ama ay kaaba yar dambayso ama ay dhankan kaa xigta ama ay dhankan kaa xigtana waa la midun salaadaada ka ilaali xabaalaha masaajid iyo xabaalla la ysuma keeni karo oo sideedaba qaacida ahlulcilmigu baraarujiyeen baa waxay tahay laa yajtamicu qabrun wa masjidun fi lislaam lama ogola in xabaal qof ku aasan yahay iyo masaajid ilaahay lagu caabudayo la ysla soo doonto sharcigu ma ogola hadday dhacdana waxaa la eegayaa kii horreeyey oo haddii masaajidku horreeyeyna xabaashaa laga saarayaa meesha masaajidkaa loo daynaya hadday xabaashu horrayso masaajidku dambeeyeyna masaajidkaa meesha laga duminayaa oo xabaashaa loo daynaya soo ma aragtid laakiin in maaragta masaajid lagu cibaadaysanayo iyo xabaal ku dhex taalla la ysu daayo sharcigu waxa weeye ma ogola waaye waana garanaysaan axaadiidtii badnayd ee ku soo aroortay kitaabu tawxiidku qaar ka mida uu soo aroorinayey ee masaladaa ku saabsanayd fuqahada markaa qaarkood baa hadal qalada sheega oo waxay idhaahdaan cillada loo diiday in xabaalaha lagu dhex tukadaa waa najaaso darteed waa nijaas darteed laakiin calaa kulli xaal kalaam badan baa ku jira taasi sax maaha waa qalad weeye waxaa kaloon lagu tukanaha ila alxamaam xamaamka waxaa la idhaahdaa asal ahaan meeshan waxa weeye lagu maydho ee haddii allaba kuu roon yahay biyaha dee maaragtay lagu maydhanayo inta biya lasoo qaato waay suuliyadani dee kasii daran suuliyada maaragtay kaadida iyo qaa'idka iyo saxrada iyo waxaa loo isticmaalaana kaba sii awleysan oo kasii daran soo ma aragtid marka halkaana lagu tukan maayo ama ha la nadiifiyo ama caw ha la dhigo waxa laga sarraysiiye ama iyadana lagu tukan maayo cilladana ahlulcilmiga qaarkood waxay sheegeen oo sheekh islaam ibnu taymiya uu quweeyaa sababta loo diiday in lagu tukadaa inay tahay liannaha ma'wa shayaaiin waa meel shayaadiintu isugu timaado oo had iyo jeer qurmuunkaa iyo maaragtay meelaha waa meel shayaadiintu isugu habar wacanayso isugu timaado marka halkaa in lagu cibaadaysto oo qofku uu cibaadadaa weyn kula yimaado ilaahay ku hor joogsado oo ilaahay kula faqo maya waa la diiday wa can ibni cumara radia allahu canhuma qaala wuxuu yihi nahaa nabiyu nabigu wuxuu reebay sala allahu alayhi wasalam an yusallaa in lagu tukado fii sabcati mawaatina toddoba meelood almasbalati gudaafada iyo walmajzarati xeredhiigta iyo walmaqbarati xabaalaha iyo waqaaricati ariiqi waddada barhtankeeda waddada cagaha lagu garaacay ee dhabbaha ama la maro walxamaami iyo xamaamka wa macaatini libili iyo geelu meelaha uu fadhiisto wa fowqa dahri beytillaahi iyo guriga ilaahay oo kacbadaa dushiisa rawaahu tirmidiyu wa dacafahu tirmidi baa wariyey waanu daciifiye xadiidka haddii aynu ku horeyno sanadkiisa xadiidku sidaa tirmidiba u daciifiyey waa xadiid daciifa weliba waa daciifun jidda lianna sanadkiisa waxaa ku jira nin la idhaahdo zayd ibnu jabiira zayd ibnu jabiira wa bifatxi ljiim ayaa ku jira ninkaasina waa nin matruuk ah sidaa awgeed xadiidkani waa daciif weeye ha yeeshee ka waran waxyaabaha uu sheegaayo waxyaabuhuu sheegaayo maqbarada iyo haddii allaba kuu roon yahay xamaamka xadiidkaa hore saxiixa bay ku soo arooreen shanta kalee soo hadhay macaatinu libil iyadana axaadiid kaloo saxiixa ku soo aroortoo lagu tukan maayo haa waayahay macaatinu libil la asal ahaan waxaa la yidhaahdaa marka geelu uu cabbayo meelaha ceelka iyo darka agtiisa uu fadhiistee lagu durduuriyo ee biyaha lagu waraabiyo ayaa had iyo jeer laydhaha markuu biyaha u nasanaayo uu fadhiisto waxaa kaloo ahlulcilmigu yidhaahdeen waxaa la mida dee xeryihiis iyo meelaha waxa weeye saani ugu xaroodaana iyaduna la mid bay noqonaysa laakiin meel un uu mar fadhiistay ama intaad mar yaro fadhiistay uu ka kacay yay soo geli maayaan meelaha uu caadi u fadhiistaa loo jeedaayo uu baraystay ayaa waxa weeye looga jeeda halkaana lagu tukan maayo laakiin arrinta ku saabsan kacbada inaan lagu dul tukan wax daliiliyada kuma soo aroori arrinta ku saabsan masbeladana had iyo jeer masbeladu waa meelahan gudaafada ee xashiishka iyo gudaafadaha iyo waxaa lagu daadiyo haddii gudaafadaa lagu daadiye ay nijaas wadato dee lagu tukan maayo meel nijaasa laguma tukado soo maha haddii aanay nijaas wadan xataayo waxyaabo kaleo ashyaa kaleo iska maaragtay xashiish iyo gudaafadoo daahira lagu daadiyeyna iyada qudheeda ma fiicna in lagu tukado waayo maxaad salaada kala doonaysaa meesha noocaas ya meel munaasib u ah salaad iyo cibaado marka horeba maaha majzaradii iyadana lagu tukan maayo majzaradu waa meelaha xoolaa lagu gowraco ee dhiigoodu waxa weeye uu ku daato halkaana lagu tukan maayo waayo dee dhiiggan ku daadanaya waa nijaas weeye qaaricatu ariiq iyadana waxa fiican inaan lagu tukan oo qaaricatu ariiq waa maa taqrachu alaqdaamu bilmuruuri calayh waxaa qaaricatu ariiq loogu bixiyey ariiqa bartankiisa weeyaanoo cagaha garaacaya oo waa la lugaynaya waa la maraya weeye waayah iyadana waxa fiican inaan lagu tukan oo salaadu way iskaga asaxaysaa haddii lagu tukado dee meel daahirahe laakiin waxaa dhacday in qofkii la dhibo tukanayay oo dee dadkaa waddada haya ama meesha maraya ay dee dhib soo gaadhsiiyaan iyo salaadiisi iyo khushuucdii iyo waxa ay ka kaxeeyaan ama isagu dadka dhibo oo waddadii markuu dhigto allahu akbar yidhaahdo dadkii marayey iyo gaadiidkii iyo wixii baa laga yaabaa inuu dhibo hase ahaatee haddii la ysaga baahdo waxba dhib ma leh ya innaga qudheennana waynugu dhacdaa jimcayaasha soo maaha iyo wakhtiyada kaleba dadka qaar baa waddadaa ku tukada oo qaar baa waddadaa ku tukada oo qaar baa waddadaa ku tukada soo caynkaa maaha waddooyinkaa waa lagu wada tukadaa marka hadduu qofku gogoshiisa ama cawdihiisa iska dhigta marka masaajidku ka buuxo ka buuxsamo waddada ah oo uu iskaga tukado waxba waxa weeye dhib male salaadiisina way asaxaysaa waa yahay qaala wuxuu ihi wacan abi marhadin alghanawiyi radia allahu canhu waxaa saxaabigaasi laga wariyey qaala inuu yihi samictu waxaan maqlay rasuul allahi rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalama yaquulu xaalu leeyahay laa tusalluu ha u tukanina ila alqubuuri xabaalaha xaggooda ha u tukanina walaa tajlisuu hana ku fadhiisanina calayha korkeeda rawaahu muslim qubuurta xaggeeda loo tukan maayo haddii xaggeeda loo tukadana salaadaasi way buraysaa sida saxiixa ah waayo nahyi baa ku soo arooray wanahyu yaqtadi lfasaad nahyiguna fasaad buu keensadaa hana ku dul fadhiisanina ma bannaana in lagu dul fadhiisto in la dul lugeeyaana waa saasoo kaleo ma bannaana in nuurad iyo sibidh iyo waxyaabaha noocaasa la mariyaana ma bannaana in wax lagu dul qorqoraana ma bannaana arrimahaana qaar badan oo ka midi maanta waa muntashiro waa kuwa faafsan fadhiisiga lagu dul fadhiisanayana waciid adag baa ku soo arooray oo xadiidka muslim wariyey min xadiidi abi hurayra wuxuu rasuulku yihi sala allahu calayhi wasalam laan yajlisa axadukum calaa jamratin fataxriqa fatuxriqa hiyaabahu fatukhlisa ilaa jildihi khayru lahu min an yajlisa calaa qabrin qofku inuu dhambiildaba ku dul fadhiisto intay marada soo gubto ay jidhkiisa soo gaadho jac ku tidhaaho gubto ayaa u dhaantaa inuu qabri ku dul fadhiisto marka xurmo darteed ayaan loogu dul fadhiisanayno waa la xurmaynaya qofka muslimka ahi marka uu nool yahay siday tahay in loo xurmeeyo ayaa marka uu dhintana ay tahay in loo xurmeeyo oo halkaa uu ku jira aan lagu dul fadhiisan xumaanna aan lala doonan wahaakada qaala wuxuu ihi wacan abi saciidin radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama ida jaa axadukum midkiin marka uu yimaado almasjida masaajidka falyandur ha eego macnii kabihiisa fa in ra'aa haddii uu ku arka fii naclayhi labadiisa kabood adan dhibaato adan waxaa looga jeedaa wax maaragtay nijaas iyo wax la mid a aw qadaran ama wasakh iyo wax la mid a hadduu ku arko oo shakun min araawi buu odhanayaa saaxibu tawdiixu falyamsaxu ha masaxo kabi ha masaxo oo nijaastaa ha ka masaxo walyusalli fiihimaa dabadeeta ha ku tukado akhrajahu abu daawuuda wa saxaxu ibnu khusaymata abu daawuud baa wariyey ibnu khusaymana wuu saxiixiyey ahlulcilmi kalena way saxiixiyeen xadiidkuna waa xadiid saxiixa weeye waayahay qaala wuxuu uhi can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam idaa wadi'a axadukum midkiin marka uu ku joogsado aladaa dhibaatada bikhufayhi labadiisa khuf marka uu ku joojiyo fatahuuruhumaa daahirintoodu adturaabu ciidda weeye ciidda ayaa daahirinaysa waaye oo nijaastaa cagtu qaada kabtu qaadatay ciiddaa ka dambaysa daahirka ah ayaa maaragtay sifaynaysa oo daahirinaysa akhrajahu abu daawuuda abu daawuud baa wariyey wa saxaxahu ibnu xibbaana ibnu xibbaanna wuu saxiixiyey xadiidku waxa weeyaan maaragtay nuskhadaha qaar baanu ku oolin laakiin nuskhadaha qaar buu ku yaalaa waana saxiixun likayrihi oo xadiid sugan weeye xadiidku xadiid sugan weeye labadan xadiid waxaa laga qaadanayaa kow labada kabood in lagu tukan karo labada kabood in lagu tukan karo mashruuciyatu asalaati fi nicaal kabaa in lagu tukan karo xadiid badan baana ku soo aroortay masalada waxaa kaloo laga qaadanayaa kabaha markaad doonaysa inaad ku tukato waa inaad iska fiiriso inay bal wax nijaasa wataan iyo in kale haddii ay nijaas wataan ee waad iska bixinaysaa ama nijaastaasaad horta ka baabi'inaysaa markaasaad ku tukanaysa haddaanay wadanna waad iskaga tukanaysa waxaa kaloo laga qaadanayaa haddii qofku isagoo salaaddii ku jira kabihiisii nijaas uu ku arko uu iska bixinaya halkaasunbuu iskaga tuurayaa salaaddiina wuu iska sii wadanaya waxbana salaaddii ka bixi maayo salaaddiisina waxba noqon mayso sidaasna rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayaabay ka asaxdayba oo maalin buu kabaha intuu markii hore salaada ku galay buu dabeetana iska bixiyey dadkiioo iyaguna kabii ku tukanaya iyaguna iska wada bixiyey markay arkeen rasuulkii oo iska bixiyey sala allahu calayhi wasalam u weydiiyo waxay idhahdeen adaanu kugu dayannay ma fahamti adiga ayaanu hee dee kugu dayanno markaanu ku arag inaad oo bixiyaanu inaguna bixin markaasuu rasuulku ku yidhi jibriil baa ii yimi waxaanu ii sheegay inay markaa wasak lahaayeen kabaaygo saasaanu bixiyey ee waxa weeye dhib kale may jirin waa tahay markaa isku soo duuduuboo kabtu marka lagu tukanaayo waxa shardi u ah inay daahir tahay soo ma aragtid shuruudda waxa weeyaan salaadana waxaa ka mid ah qofka jidhkiisa iyo marada uu ku tukanaayo iyo haddii uu kab ku tukanaayo kabtuu ku tukanaayo iyo meesha uu ku tukanaayo intuba inay hee daahir yihiin soo ma aragtid intuba waa inay daahir yihiin oo nijaasiyo wax lamidii aanu ku sugnayn waayahay bal waxaad ka warantaa haddaba kabihii oo nijaasluu qofku iskaga tukaday muuse ogeyn heer dhow markuu salaadii dhameeyey unbuu arkay qofkaa waxay ahlucilmigu yidhahdeen salaadiisu waa saxiix soona celin maayo markaa wixii ka dambeeya unbuu iska hagaajinaya waxaa kaloo labada xadiid laga qaadanayaa gaar ahaan markaa xadiidkaa dambe masale muhiim oo ku saabsan nijaasta waxa weeyaan waxaan biyo ahayn oo daahirin karaa jira oo nijaasta marka la daahirinaayo horena waynu usoo ishaarey in biyo un lagu daahiriyaa shardi maaha siyaabo kaleo nijaastu waxa weye daahir u noqon kartaa jirta istixaaladaa ka mida waynu soo xusnaan filaya xaggii hore markaynu marayna wixiiba hadduu isbedelo markii hore nijaas buuha uu isbedelo daaq buu noqday gebigiisiba ama ciid buu noqday ama dambas buu noqday ama nijaasadiiba way isbedeshay dee way daahirowday soo maha daahir bay noqotay cadceeddaa ku dhacday dhacday dhacday dhacday dhacday oo bedeshay daahir bay ka dhigtay waxaa jiroo kale waxyaabaha qaar oo ciiddu daahirinayso ciiddu waxyaabahay daahirinaysana shay walba ay daahirinaysaa la yska odhan maaye wixii daliil loo hayo ayuunbay daahirinaysaa oo waxyaabaha daliilka loo hayo maxaa ka mid a kabahaasaa ka mid a kabaha ayaa ka mid a oo tusaale ahaan kabtaadii haddii haddii laba kuu roy nijaas ay qaadato dabeete ciiddaa kale aad sii marto ood lasii dhex qaado ciiddaasaa daahirinaysa sida xadiidkaa dambeba uu sheegayo fatahuuruhuma turaabu waxaa kaloo ciiddu daahirinaysaa jilbaab jilbaabka haweenaydu ay jiidayso ee laga yaabo nijaasaha iyo wasakaha qaar inuu qaato ciiddaasaa nadiifinaysa sida axaadiista saxiixa kusoo aroorta saxiixaa kusoo aroorta soo ma aragtid waayahay waxaa kaloo aynu isyar weydiinaynaa waagii rasuulka sala allahu calayhi wasalam masaajiddu furaashyadan may lahayn waxay iska ahayn markaa barcamuud iyo dee quruurux yaryar iyo wax noocaasay iska ahayn markaa kabtii oo daahira in lala soo galoo la yskaga tukadaa waxba dhibaato dee ma yeelayn soo maaha laakiin ahlulcilmigu waxay idhaahdeen imaka masaajidii mar haddii furaashyadan loo isticmaalayo dee in kabihii lala soo galo ma aha waayo waa mide waxay markaa keenaysaa gogoshii taallay masaajidka ayay dhib u keenaysa oo inagoon imaka kababa la soo gelin ee kaba-la-aan kusoo galla ayaa aragteen waxa ciid iyo maaragtay saxara iyo wax soo gelayo afar iyo labaatan saacadood la xaadhaya soo maha hadii la idhaha kabihiina kusoo gala maxaad malaynaysa iyadoo dadku oodahooda ay wataan hadday soo geli laayeen yacanii bidhaantiisi iyo urtiisuba deg deg bay isu beddelaysaa gogasha waa ta kale eh way adkaanaysaa dadku inay kabahooda wada ilaaliyaan oo ay nijaastii iyo waxyaabaha iyo wasakda ka wada dhowraan soo ma aragtid dad badan baa iska soo gelaya iyagoo wax soo jeeday ama markaa wax sita dabadeetana dhib baa dee dadkii kasoo gaari karaysa iyo masaajidkii oo nadaafadii iyo tahaaradii ayaa waxa weeye wuxu dhinmi karaan sidaa awgeed waxa wanaagsan inaan haddii allaba kuu ron yahay lala soo gelin meelaha sidan oo kale u goglan halkaa aynu u dayno subxaanaka allah wabixamdika ashhadu an laa ilaaha illaa anta astaqfiruka waatuub ilayk intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online